toddoba dhallinyaro ah oo ka shaqaynaysay hay-ad samafal oo la yidhaahdo zamzam ee gurley iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo qof dukaanla ah ayaa waxaa laga kaxisay halkii ay ka shaqaynayeen iyadoo muddo kooban kadibna meydkooda la helay dilkaasi ayaa naxdin iyo walaacbu ku abuuray dadka deegaanka haddaba waxaa aan qadka telefoon kula xiriiray nabadoon axmed maxamed muuse food cadde waxaana uu dilkaasi ku eedeeyey ciidamada dowladda yaa waa dadkaa soo weerareen see ku xaqiijin kartaa inay yihiin ciidamada dowladda meydka ma la aasay
kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed maxamed muuse food cadde oo u warramayey ibraahim xasan garabey daandurey dhinaca kalena guddoomiyaha degmada balcad qaasin cali nuur oo v o e da u warramay ayaa beeniyey eedayntaasi loo jeediyey ee ah in ciidamada dowladdu ay dilkaasi ka dambeeyeen wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayuu u warramay wuxuu dhacay shalay abaaro tobankii saaca waxaana soo gaartay warbixin ah in dhalinyaro lagaga watay m c s ay leedahay hay-adda zamzam foundation ee ku yaala deegaanka gololey toddoba qofood oo kamida iyo qof dukaanla in laga wato deegaanka ayna wateen dad ku hubaysan qoryaha fudfudud oo lagu qiyaasa shan qafood ilaa lix qafood qaarkoodna dhar shacaba wato qaarna daliis oo ama tuuto wato afkanay u xiran yihiin sids awgeed warbixinadii xalay ilaa saakay waxaa raadinaynay ilaa maanta intii la helin meydka ka hor waxaa raadinaynay dadkaas hirka afuurtay iyo meesha ay ku maqan yihiin marka ilaa hadda waxaa socota baaris ku aadan qaabka dadkaas loo afduubtay iyo qaabkay u dhinteen marka weli ma haydho xaqiiq cad oo dhihi karto meel hebel iyo hebelaad dilay iyo qole hebelaad dishay laakiin boqol kiiba sideetan waxaan isleenahay baaristeena markaa fiirinay inta hadda socoto inay dileen dadkaas al-shabaab ama nimankaan gurbaadka dadka soomaalida ka shaqeeya inay afduubteen ayagana ay dileen marka toddoba daga ah oo aada sheegtay in hay-ad samafal ay u shaqeynayeen iyo qofka dukaanlaha ah wax siyaasada may ku jireen waa mahadsan tahay walaalkay horti annaga ma naqaano dad dhalinyaro ah oo wax bartay oo jaamiciyiin ah inay siyaasad ku jiraan inay ku jirin ma cadday karno laakiin waxaa cadday karnaa keliya inay u shaqaynayeen hay-ad samafal weliba qaybta caafimaadka ee la yidhaahdo zamsan garabkeeda amba m c h keeda ku yaala gololey ayna si qaarkood mutadawacnimo ah ugu soo tageen deegaanadoodii iyo familkoodii iyo idmahoodii ugu soo tageen inay u shaqeeyaan ummadan xaaladda adag ku jiro ee cudurkan coronavirus amba covid nineteenka oo dhibaatada uu ku haayo marka maxaa maxaa dilkooda loo adeegsaday ma rasaasaa ku kiilay ma ma gawraca lagu sameeyey maxaa maxaa maxaa loo adeegsaday dilkooda waxaa loo adeegsaday annaga hadda intaan ka aragnay inkastoo ciidanka dad aada u dhibaa u fuuray ay noqdeen oo xilligii la dilay iyo kuleelka iyo xaaladda ay isbedelay jirkooda laakiin waxa annaga aragna keliya oo hadda islileenahay waa lagu dila waa rasaas waa xabado guddoomiyey sidaa ka warqabno maalin ka hor fal qadaxa ka dhacay oo ilaa sagaal askari wararka sida nagu soo gaarayaan lagu dilay marka deegaanka uu qaraxa ka dhacay iyo deegaanka dhalinyaradaas lagu dilo midkooda lasoo dhigay maxay kala yihiin ma kala sheegi waa mahadsan tahay horta deegaanka qaraxa ka dhacay waa isla eriala goroley waa meel la yidhaahdo haafta sheekh iyo udhexaysa goroley meesha hadda wax ka dhacayna waa tuulada goroley banaankeeda meel ka jirto hal kilomitri bar oo dhinaca qoraxtin ah amba qorax udhacay ka jirto inta badan lagu lagu yaqaano deegaanadaas hadday yimaadaan amba sorsocdaan nimanka al-shabaabka dadka ku gumaado amba sarkabaadka uu qaado xoolaaleyda iyo beelaaleyda waa dhinaca qoraxsinka meesha hadda meydkooda laga hela meesha afduubkooda loola baxana waa meeshaas meesha qaraxa ka dhacna waa laamiga waa dhinaca soo xigto ee dhinaca balcad soo xigto marka meesha uu qaraxu ka dhacay iyo falka meesha uu ka dhacay mar haddii ay yihiin meelo isku dhow mala dhihi karaa qoryihii aada ku tilmaantay in aad u maadinaysaan in falka ay fuliyeen cidaan ahayn in ay ku lug yeelan karto waa mahadsan tahay horta baarista way socotaa oo weli xaqiiqda rasmiga lama gaarin laakiin annaga ka maamul ahaan iyo bulsho ahaan markaa cabirkayna iyo dareenka bini-aadanimada iyo markaa dib isu fiirinay waxaa noo soo baxday dadna waxaa qofka wixii lagu yaqaano haddii wax u eg ay yimaadaan qofka lagu yaqiinaa loo raacana dad dhalinyaro ah oo waxbartay oo jaamiciyiin ah oo u shaqaynaya bulsho inay caafimaadkooda badbaadiyaan noloshooda oo hay-ad u shaqeeya haddana waxa dhibaatayn ka dhawo al-shabaab ma ila ahan ciidan dowladeed iyo nidaam dawla laguma dhibaatayn karo dowladda iyo nidaamka iyo ciidamada waxa keliya ay samayn karaan waa midda shaki qofka hadda ugu yimaado inay soo wadaan ay maxkamadda iyo sharciga ku wareejiyaan kadibna waa in xukuumaad iyo la sameeyaa loo maraa nidaamka dawliga loo maraa laakiin annaga ka maamul ahaan waxaa noocad isleenahay boqolkiiba sideetan qaabka wax loo diray maadaama dadkaan dad hay-ad u shaqeeyaha yihiin dad dhalinyaraha waxbartay yihiin dad deegaankii tuuladii ay kasoo jeedeen ku laabtay ee ka yimid deegaanadii kale ay yihiin waxa jiri kara ee dhibaatayn kara ee u arka inay iyaga warbixina ka gudbiyaan albasaasii ku yiwa al-shabaab maxaa lagu tilmaami karaa ugu dambeyn falka dhacay oo dadka shacabka loo geystay muxuu ka bedeli karaa deganaashihii dadkii deegaanka iyo xaaladii deganaanta ee deegaanka ka jirtay wax muu dhimi karaa bay kula tahay guddoomiye waa mahadsan tahay horta waa arrin ugub ah oo deegaanka ku cusub oo aan isleenahay waa fal wuxuushnimo ah sideed rag ah oo dhalinyaro ah oo ninka ugu weyn oo jiro daada sodomeeyada jaamacado ka soo baxay wax u soo bartay inay dadkooda iyo deegaankooda samata bixiyaan in hal meel lagu laayo bilwadareed lagu sameeyo oo arrin wuxuushnimo ah deegaankana kusoo kordhi doonto wax badan oo ah in inta gacmaha la ysqabsado dadka waxyaabaha noocaas ka shaqaynaya in layska qabto si wadajir ana looga hortago maxaayaele qofka dhibaatada hayso ee la dhibaataynayo qofkii badbaadi lahay haddii asina la dhibaataynayo meeshaas waxaa ka muuqata in ummadan ay u baahan tahay inay gacma isqabsato cadowga iska dhiciso isgarab istaagto arrinka hadda dadka lagu lagu walaacinayo qalqalka lagu gelinayo waxay tahay oo arkay in loo fasixo dhalinyaradaas inay ciidanka militariga amba dowlad lukula ay dhib u geysteen si loo si laysu nacsiiyo bulshadii iyo iyo dowladda kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo u warramayey wariyeenna xuseen xasan dhaqane